halkaad weli nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkaad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha caashicuud iyo ibraahim daandure
waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha meel kastood naga maqlaysaana waxaan idin leenahay ramadaan alkariim ramadaan alkariim ayaan leenahay dhegeystayaasheenna caashi waxaan u haynaa heeso ay ka heli doonaan heesaha ibraahim oo waraaqaha ayaanu dabadhigayna markaan waraaqaha aqrino ayaan heesahana ku nabaynaa marka midda ugu horreysa haddaa soo qabtay gabaadkan waxa ay ka timid shucayb jimcaale iyo maxamedow yalaxow iyo casey cumar faarax iyo ruqyo cali maxamuud iyo maryana dhilow warfaa cali tamaan xasan sine iyo muxubo xaaji iimaan iyo odaygeeda doctor cabdiraxmaan baadiyow mulki baadiyow safiyo baadiyow iyo xaliimo baadiyow iyo sidoo kale baarliin cumar calasow iyo asli muuse khatra jaamac iyo laala jaamac iyo hawiya saalax iyo shamso sheekh iyo raxmo cali axmed iyo baa la yidhi caruurteeda iyo asxaab kaloo fara badanna waxaa ka mid ah xuseen saleebaan cabdulaahi iyo qoyskiisa iyo aabe saleebaan cabdulaahi aadan iyo hooye aamine yuusuf buuxane iyo maxamed saleebaan cabdulaahi iyo xaaskiisa balqiis maxamed yuusuf iyo ikraan saleebaan cabdulaahi iyo dayib allaale muumin iyo sidoo kale khatrah saleebaan cabdulaahi iyo axmed saleebaan cabdulaahi dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan maraykanka boorame iyo faransiiska waxaanay hambalyo u dirayaan xuseen saleebaan cabdulaahi iyo marwadiisa anisa abuukar hiraabe ee arooskoodu ka dhacay edmonton waddanka kanada waxaan leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waa roobad khayr qabana kala hela aamiin dhambaalkana casho wuxuu naga soo gaaray axmed inshaar cabdulle gorod loo yaqaano iyo axmed weli cabdiraxmaan xamda cali gaani iyo cabdiqadar daahir xasan iyo nuur cabdi siyaad iyo ayaan axmed cali maxamed kaahin iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen jaaliyadda soomaalida ee etoobiya ee jabuuti waxaana ay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho ay halkan uga diraan maxamed shariif moxamed nuur dayax loo yaqaano iyo waxay yidhaahdeen jawhara maxamuud xasan oo wiil ugu dhashay magaalada jabuuti waxaanay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiqadar maxamed shariif ducadana waxay yidhahdeen idinka le waayo caashaaye maxaa ugu ducaynaysaa wiilkaasi loo bixiyey cabdiqadar cabdiqadar waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo midkii soo weynaada ee soo kora islamarkaana nabad iyo baraare ku waara waddankiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo dariskiisa iyo inta ka agdhowow dhanna waxu tara ibraahino waxaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa maadaama aan ku guda jirna bisha barakaysan ee ramadaan qasiido nabi ammaana codkii saciid mare xaydar
qalbidaad su'aasho soonkiyo salaadiyo ku dadaala sadaqada soona qiyaamaha takiina liganaagaya salka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalkaas ahaydu xambaartu aakhiro sadleeya dembidhaaf suwaasho dembidhaaf suwaasho soonkiyo salaadiyo ku dadaala sadaqada sulxaaya sulxaaya sulxaaya bidabsuasho soonkiyo salaadiyo ku dadaala sadaqada solana qiyaamaha dabkii nabiga naagaye iyo ehel iilka markay ku seexjaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su'aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igoo seefa kuula yururaa inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayood sahal ugu malaysaa sanka kor ugu taadkaadembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala
intaasaan ku dhaafno qasiidadaasi haatanna bal dhinacii dhambaalada dhegeystayaasha inoo soo direen mar kale haddaanu jalleecino waxaa halkan hambalyo dhalasho ka diraya baa la yidhi dadka kale ah awoowe cabdi xakiin xuseen xasan iyo abko baa la yidhi xuseen xasan jaamac iyo digir xuseen xasan iyo awoowe maxamed xuseen xasan cabdicasiis xuseen xasan iyo kaahin maxamed xuseen iyo usaame maxamed xuseen iyo ayeyo asli maxamed faarax iyo habaryar hodan maxamed xuseen iyo habaryar hibaaqa maxamed xuseen iyo faadimo xuseen xasan iyo fardoose xuseen xasan iyo cabdi kaafi xuseen xasan iyo ugu dambeyntii yurub xuseen xasan dhammaan reer xuseen xasan waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan baa la yidhi hilaal maxamed xuseen iyo ibraahim maxamed cabdihayaan oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa lix iyo tobankii bisha juun aynu soo dhaafnay ee sanadkan wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa la yidhi ugaas ugaas waxaanu leenahay soo weyno wa noqon kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin dhambaalkana waxaa noo soo qoray qadar hatashiye waxa uu yidhi waxaan salaamayaa daadiyaasha barnaamijka ambaliyada iyo heesaha cashucuud iyo daandure iyo dhammaan bahda v o a waanu kaa guddoonnay waxaa kale aan jeclaha buu yidhi inaan halkan ka salaamo ehelkayga ah oo jooga dhammaan dunida dacaladeeda gaar ahaan waxa uu yidhi somalilan iyo meelo kale waxaana uu yidhi waxaan ugu horreyn salaamayaa hooyaday faadumo xirsi khasre hatashiye iyo nuur hatashiye iyo barre hatashiye iyo nimco hatashiye iyo wasaare hatashiye waxaan leeyahay buu yidhi heestan ila dhegeysta waa tahay intaanan heesta usoo qaban ibraahimna waan tahniid qurux badan oo gacantayda markaana ku jirta aan ka gaarsiiyo waxaa ugu horeeya aabe saalax jaylaani sacad iyo hooye maryan jaylaani sacad iyo faa'iise xuseen tuure iyo axmed maxamuud cali iyo nimco axmed maxamed iyo nasteexo axmed maxamed iyo nasteexo saalax cabdulaahi iyo faadumo saalax jaylaani iyo cabdifataax cabdulqaadir cabdulaahi iyo sidoo kale farxaan maxamuud ibraahim iyo amiin axmed maxamed iyo cabdiraxmaan cabdulaahi axmed iyo ugu dambeyntii maxamed cabdulcasiis salaad waxau ku magac dheeraha baa layidhi boqorka hadalka seko dhammaan asxaabtani aan soo akriyo dhan ibraahimna waxay tahaniyad aroos u dirayaan caruuska iyo caruusada baa layidhi cabdulaahi axmed salafi baa layidhi iyo gacalisadiisa aan ka dhicin ee faadimo cabdulqaadir maxamed faybes oo ku aqalgalay degmada yaaqshiid gaar ahaan baa layidhi xaafadda towfiiq waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan leenahay raxmad eebbe meel ku rigsiiyo haye haddee heesta ayaad ka garan doontaa waa codkii macaanaa ee fanaaninta xasan aadan samatar iyo xaliimo khaliif mogo
كدحي إلهي كيفي حريق لغيو إدمان طبقا ذيو كدحي إلهي كيفي حريق kamashiidu indhaa wayuu roon tahe miaadaba kamashiidu indhaa wayuu roon tahe miaadaba raxadii adduunka feeraan yagleele raxadii adduunka feeraan yagleele labadii isku raysiyo isku ruux manuguna raxadii adduunka feeraan yagleele raxadii adduunka feeraan yagleele labadii isku raysiyo isku ruux manuguna
heesta raxmad intaasi aanu ku dhaafno codadkii xaliiba khaliif magool iyo fanaanka xasan aadan mustamatar mar kale haddaanu jalleecno dhambaalada dhegaystayaasha warqadana waxay ka timid hooyo ruqiyo ibraahim iyo sumaya maxamuud iyo sakariya maxamuud iyo hooyo khadiijo axmed macalin roble cusmaan iyo maxamed amiin cabdulaahi iyo mustafa cabdulaahi dhammaan reer cabdirasaaq oo kale ah sahre cabdirasaaq iyo fatxo cabdirasaaq dhammaan reer maxamed cali dhammaan dadkan oo dhan waxay tahaniyad dhalasho u diraya baa layidhi macalin cabdulaahi cismaan iyo xaaskiisa sahro bare ciise oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd saddex labaatankii bishii juune hadduu dhammaatay ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka noqda bay leeyihiin noqo bay leeyihiin midii anfacda ah dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda aniguna aamiin ayaanu raacinaya waa hagaaga waxaa dhambaal uu naga soo gaaray maxamed macalin cali iyo waxa yidhaahdeen maxamed cabdiraxmaan iyo ibraahim nishaan iyo sahal gana iyo mukhtaar kalafure iyo mursal cali qorey iyo maryan isxaaq iyo iisho sheekh iyo maryan sheekh aamine sheekh dejiyo sheekh iyo nafaxaad sheekh weriye faysal isxaaq oo ku magac dheer faysal jabati iyo dhammaanba shaqaalaha idaacadda star f m m b i kenya waxayna jecel yihiin taaniyad dhalasho inay gaarsiiyaan shantar maxamed axmed iyo ambiyo xasan mursal oo wiil ugu dhashay baydhabo gaar ahaana xaafadda berdaale laanta afraad wiilkaasina waxaa loo bixiyay yidhaahdeen cabdulcasiis shantaar waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waayo cabdicasiis waxaa leenaha allah ka dhiga kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca heesta saddexaad ee barnaamijka dhegaystayaasha aanu hayno waa nafta soo sidaa ma ibraahino dhibta laguma waaro haye dhaxal looma yeesho waa laga dhammaadaa waa garta ruuxii dhabkuu jecelna ha waa laga war doonaa miya waa lala
waa lala dhadhamiya waa tahay codka fanaanada saynab ciga maxamed waa tahay waa tahay dhinaca waraaqaha marka laanu jaleecina warqadan waxa ay ka timid assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay wacalaykum salaam ramadaan kariim dhammaan bahda v o baa la yiri marka xiga daanduray iyo caashicuud waa idin salaanay waanu kaa guddoonay marka xiga bay idhahdeen annagoo kale ah hooyo luul raage guure iyo aabe axmed dhagaxow sabriye iyo faadime axmed dhagaxow ayaan axmed dhagaxow sahre axmed dhagaxow sagal axmed dhagaxow iyo cali farxaan axmed dhagaxow iyo xamse axmed dhagaxow iyo saagi axmed dhagaxow iyo xanad cilmi dhagaxow iyo khatro cali xuseen dhammaan asxaabtani oo kala jooga baa layidhi hiiraan sweden britain maraykanka iyo meelo kale waxay tahani dhalasho farxadda u dirayaan khatro axmed dhagaxow iyo cabdikariin salaad oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi dalka kenya inkastoo wiilkaas magaciisa aan lasoo sheegin haddana waxaan leenahay soo weynow oo soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax tara waa hagaaga waxaa noo baaqayaa hooyo xaliimo xaajiyabarow iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nuurto xaajiyabarow iyo caruurteeda iyo doctor caashe cali islaweyn luul cali islaweyn daahiro cumar iyo caruurteeda iyo salaado macalin jeeb iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo zina axmed faarax odageeda iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer maxamed cali islaweyn aabba abuukar hiraabo aadan iyo hooyo maryan cali falaax iyo dhammaanba reer cali falaax waxaana ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna taaniyad gaarsiinayaan xuseen sulaymaan iyo aanise abuukar oo arooskooda uu ka dhacay edmonton dalkaasi canada waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana oo eeba kala siiyo aamin ayaan leenahay assalaamu calaykum v o a baa lagu soo bilaabay wacalaykum asalaam waanu ugu celinaynaa marka xigta bay yidhaahdeen maxamed abuukar ayaa ugu horreeya warqadan iyo cabdulaahi cabdinuur iyo xasan cabdinuur iyo maryan cabdinuur iyo maymuun cabdinuur iyo jelle isgoowe iyo xasan kusow iyo ibraahim isxaaq iyo yomow yomo ibrahim ibrahimo yomo ali yoomeysaa
waad garata waad garata yomo waata yomo ibrahim iyo cabdilwahaab axmed iyo cabdilcasiis sheekh sulaymaan iyo sadiiq gosow iyo sidoo kale daa-uud geesow baa la yiri iyo macalin bare maxamed iyo ibrahim indo iyo injineer borow iyo maxamuud khaliif dhammaan dadkani waxay tahniid dhalasho u dirayaan macalin isxaaq cabdinuur iyo nuurto cali xasan oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley oo ku taala dhadhaab dalka kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed macalin isxaaq ducada waa dhankiina baa layidhi waa tahay maxamed macalin waxaanu u rajaynaynaa in uu soo weynaado uu wanaagsanaado dalkiisa uusan weli arag dadkiisa iyo diintiisana ah dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamuud dhiblaawo hiraabe iyo hooyo salaado aadan guure iyo adeer daahir dhiblaawo hiraabe adeer faarax dhiblaawo hiraabe adeer yuusuf geedi hiraabe eedu culumo dhiblaawo hiraabe eedu dahabo maxamuud calisow iyo waxay yidhahdeen habo dahabo aadan guure iyo abtinuur aadan guure iyo nimco maxamuud dhiblaawe cumar maxamuud dhiblaawe mascuud maxamuud dhiblaawe osi loo yaqaano iyo cabdirasaaq maxamed dhiblaawe iyo xani maxamuud dhiblaawe iyo xaliimo maxamuud dhiblaawe iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo maxamuud maxamed xalane gurume iyo xane axmed nuur honest iyo nuurto cali rooble iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen muuno guure maxamed iyo faaduma cali xagaley iyo caruurteeda iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan daahir maxamuud dhiblaawe iyo waxay yidhahdeen shamso xasan ciid oo meherkooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya hase yeeshee ku aqalgalay magaalada oslo ee dalkaasi norway waxayna leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxa badan inaad kala kulantaan ayaana beeda kaga baryaynaa aniguna aamiin ayaan raacinaya ibraahinow bal noo raaci markaana waraaqahaan ka nasanne waayahay xidigtan hablaha ka xushaatahee xabiibi xayaati qalbi xayaati waaw waa heesta soo socotaan u gartay waxaa noo kala dhigdhigaya oo isu dhiidhiibaya fanaaniinta waa faarax murtiile iyo xawki
aad bay umahadsan yihiin ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cudooyna la socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddayada galabnimo ramadaan kariim ayaan leenahay idin ahaantii meel kastaad joogtaan